bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti habboonoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka saakaysiinba qaybtiisa falanqaynta wararka saakana waa subax khamiis ah taarikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad ee february sanada labada kun todobiyo tobanka barnaamijka saaka iyo siinba qaybtiisa falanqaynta wararka subax walba oo markaasi ayaad ka dhegaysataa radiyoga sima marka laga haro subaxnimada jimcaha saakay qodobada barnaamijka idin kugu haya waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya ee cusub ayaa ah maanta xilka kala wareegaya madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaad maqli doontaan qabaqaabada ka soconaysa madaxtooyada soomaaliya oo iminka laga dareemayo isbeddel in markaasi madaxtooyada soomaaliya ay geli doonto waxaad maqli doontaan waraysi aan idinkaga hayo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan ciidamada maamulka degmada wadajir oo la sheegay inay gacanta ku dhigan dad lagu tuunsay inay ka dambeeyeen dilka nabadoon lagu dilay degmadaasi xalay haddaba waxaad maqli doontaan nabadoonka magaciisa iyo markaasi ragga ilaa haatan gacanta lagu hayo tiradooda qodobada kale ee saaka barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warar dheeraada oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar kooxo weysan oo xalay ay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo markaasi deegaanka celdheer ee gobolka shabeellaha dhex ka tirsan qodobadaas iyo waxaad maqli doontaan maamulka koonfur galbeed oo ku hanjabay inuu qaadayo duulaan lagu furayo waddooyinka u goodoonsan xarakada al-shabaab anigoo maxamed axijino ayaa barnaamijka idiin soo jeedin doona waxaa farsamaynaya maxamed axmed sheekh xuseen kingolof waa mar kale iyo barnaamijka saakaysanba qaybtiisa balaqaynta wararka
halo shirkadda webi shabeelle soo dhowow macaamiishayada aadka u qiimaha badanay waaw waan helay hadiyaddii bal ii faahfaahi waa hadiyadee lacagtii ku dhex jirtay caanaha ankar
waa nagula yaqaanaa kasbashada macaamiishayada iyo oofinta ballamaha aan la galnaba daasad kastoo caanaha ankar ka mida walaalsow lacagta lagama dhex helayo maya maya maya maya waa keliya kuwa labada kun iyo shanta boqolee garaama waana qof iyo nasiibkii waa waaweynkaya ankar adigaa iska leh ankar gado halgasac oo ka mida caanaha ankar kana dhaxil lacag u dhaxaysa hal doolar ilamaa iyo kun doolar waa waaweynkayaa waana adiga iyo nasiibkaa caano la cabo waa ankar shirkadda shirkaduhuna waa webi shabeelle ankar dooha dadweynaha daryeelka carruurta dumar iyo ragba
dhaaxaad ismaagteen murankiina baxaya oo magaaladan dhexdeediiyo meeshii lagu sheego magaceedu ka yeero weligaa ka maqnaanee maqashay ee kastara bride oomo ma taqaan waxtarkeeda maasha allah tayadeed muggiiyo dhaqisteeda midabada hilaaciyo dharkaa u markhaatiya maqaarkii qoyi waaye ee macluusha la duubmay mafaxkii ka go'a ee dhuunta mari waaye dhadhanka macaan iyo fiintooga muhiimka heermaa baamar iyo laba iyo mararka sii badan garaafow loogu miisaa dhad marka aad liqaysana waa sidii malabkoo jirkaagu ku maaxda ish araafintow oomada ee kastara bride waa oomo tayadeedu sarraysa islamarkaan ah boqol garaam waxaana u heliya hal kilograam oo loogu talagalay khasaaradaha waana ooma ku wanaagsan dhaqista dharka dhulka iyo weliba maacunta waana ooma aan gacmaha waxba yeelaynin sidoo kale al-iqwa general trading company waxaad ka helaysaa fintowga herman la yidhaahdo oo ah fitamiin mid uu ku idil yahay waxaad ka helaysaa tuunada loo bogay ee pure tuna oo ah mid isaguna brotiinkiisa nafaqadiisu isku dheelitiran tahay shirkadda ganacsiga al-iqwa waxaad ka helaysaa nacnaca loo bogay ee deemah milki dhammaan agabkan iyo agamo kale oo kasii farabadanba waxaad ka helaysaa aleqwa general trading company oo ku yaala bakaaraha agagaarka isgoyska timirta xarunta labaadna waxay ku taallaa suqbacaad waqda ceel dheer ama wixii farintaas dheer eber lix hal shan konton iyo afar lixdan iyo laba afar iyo toban ama eber lix hal lix lixdan iyo toddoba afartan iyo afar lixdan iyo lix
waa hagaag dhegeystayaal waxaad maqlaysaan weli barnaamijka saakaysiinba qaybtiisa falaqaynta wararka idaacadda simba mawjada fm sagaashan megartisna waad naga dhagaysanaysaan markana barnaamijka haddii aan ku bilaabo magaalada muqdisho madaxtooyada soomaaliya wararka ka imaanaya waxa ay ku waramayaan in ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu doonayo in maanta xilka uu ku wareejiyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud waxaa wararku ah intaa ku darayaan inay ka qaybgeli doonaan munaasabada xilwareejinta oo galinka waa galinka hore ee maanta la filayo inay ka dhacdo xaruntaasi madaxtooyada iyadoo la sheegayo in sagaalkaas waxnimo markay saacad soo gaarto inay munaasabadu bilaaban doonto islamarkaana uu xilka wareejin doono madaxweynihii hore ee waqhtiguu ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud haddaba arrintaasi waxaan ka wareysanay iyo qabanqaabada iyo sida ay wax u socdaan haatan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya shador xaaji oo aan su-aalo dhowra arrimahaasi aan ka weydiiyey
sida uu qorshu wahay maanta waxaa madaxtooye ka dhici doona xaflad kooban oo xilwareejin ah oo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh uu xilka kula wareejin doono madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo si rasmiya maanta kula wareegi doona xafiiska madaxtooyadu hadii sidaa og tahay madaxweynihii cusub ee tan iyo markii la doortay wuxuu ku shaqaynayay meel ka baxsan madaxtooyadu sida sida nidaamku aana dee madaxweynuhu madaxweynihii hore ilaa iyo wakti iyo u baahnayd oo laga diyaariyo xilwareejinta iyo wixii hawlii ahaa ee la wareejinayay maanta ayuuna qorshuu yahay in si rasmiya madaxweynaha cusubi uu wareego xafiiska madaxtooyada soomaaliya waxaana maanta xafiisku banay doona madaxweynihi waktigiisa dhammaaday iyo mudanaha xasan sheekh maxamuud ayaa kasoo qaybgeli doono munaasabadan uu xilka kula wareegayo madaxweynaha cusub uuna kala wareegayo madaxweynihii hore mas-uuliyiinta mid ka tirsan dee goobjooga noqon doonaan maxaa la yidhahdaa mas-uuliyiinta madaxtooyadu agaasimayaasha madaxtooyadu labada madaxweyne xaadir noqon doonaan taqaanaa meeshaas waxaa keliya ka dhici doono xilka xafiiska madaxweynuhu ayuu wareegi doonaa madaxweynihii hore madaxweyne cusub ku wareejiyo ku wareeji doonaa waxa dhiman oo aanan ahayn waxa waaye waa xafladii caleemisaarku waa u dhiman tahay madaxweynaha cusub arrimaha xaflada caleemisaarku waa xafiis wareejin ama xil wareejin waa u dhiman tahay maxaa la yidhahdaa xafladii caleemisaarka ee madaxweynaha cusub waa gartay iyaduna taa goormee ayaa lagu wadaa caleemisaarka in magaalada muqdisho ay ka dhacdo qorshada socdo howlo badan yaa socda oo ku aadan sidii caleemasaarkaasu uu dhici lahaa si aad iyo aad u qurux badan oo ka duwan ladii hore ee madaxweynayaasha lagu caleemasaari jiray waqti badan yaa socdo guddiyaa shaqaynayo insha allahu tacaala de goordhowayaa la sheegi doonaa waqtiga rasmiga ah ee xafladaas caleemasaarka ay dhici doonto warar baa sheegaya in wufuud caalami ah oo adduunka intiisa kale ka socda inay ka qaybgeli doonaan xilli wareejinta maanta maxaa ka jira warkaa caleemasaarku ayaa la rajeynayaa inay ka qayb galaan wufuud caalami xil wareejintu kadib maaha laakiin caleemasaarku yaa lagu wadaa in wufuud caalami ah maxaa la yidhahdaa ay kasoo qayb galaan caleemasaarku xil wareejintu waa xafiis wareejin aadiya oo ka duwan caleemasaarka ugu dambeyn marka ma gelinkii dambe ayay dhacaysaa mise gelinka hore ee maanta ee xilwareejinta siduu qorsuu yahay maanta gelinka hore yay bilaabanaysaa ilaa iyo ilaa iyo saacado kooban ay socon doontaa sidaas ay labada labada madaxweyne ee xafiiska madaxtooyada ay ku kala wareegi doonaan
kaasi waxau ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya shadoor xaajo oo markaa iga waramayay qabanqaabo markaasi ka soconaysa xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya taasi oo maanta la filayo inuu xilka ka baneeyo madaxweynaha waqtigiisa uu ka ilaaday xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu ku wareejiyo madaxweynaha cusub caleemasaarka ayaa la sheegaya in arbacada dambe ee soo socoto inay dhici doonto magaalada muqdishona ay si weyn uga dhici doonto islamarkaana wafuud caalami ah ay ka qaybgeli doonto haddaba dad badan ayaa markaasi oo arrimahan daneeya ayaa markaasi aada u soo dhaweeyay iyadoona qaarkood dhaliilay waqtiga markaasi la qabtay ama loo qorsheeyey inay dhacdo xil wareejinta iyo sidoo kale caleemasaarkaba balse maanta ayaa la filayaa in xilka markaasi uu si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha waqtiga uu ka ilaaday xasan sheekh maxamed madaxweynaha cusubna uu ku wareejiyo wixii kusoo kordha madaxtooyada soomaaliya wararkeena iyo barnaamij dambe ayaad ku maqli doontaan weli qodobo barnaamijka ka mid ah ayaa inoo harsan
xarumaha dhaqan celinta ee alabaraar بسم الله الرحمن الرحيم waa xarumo ammaana dadkii tegay ammaanan abshir waa ilaahay dartii oo culamo u istaagtay baa albaabkeeda inoo furay xarumaha dhaqancelinta al abraar alxamdulilah kuwa amarka diido oo waalidkood adeeceen kuwa balwadda aafiya asaagood ka reebtay kuwa dhabaha ordaayeen aan lahayn ogaal bay u tahay usaad iyo imaam daacado haga waayahee dadkaas maxay baraysaa waxay bartaa akhlaaqdiyo diintiiyo abaabshaha laga ahaan abid nacam ahlan wa sahlan xarumaha dhaqan celinta ee alabraar xarumaha waxay dhaqan celin u samaynayaan ragga iyo dumarka dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya dhaqan celinta iyo daweynta dadka maskaxda ka xanuunsan waxayna baraysaa dadkaas baridda diinta islaamka ku dhaqanka akhlaaqda islaamka ilaalinta nadaafadda iyo caafimaadka shakhsiga xifdinta qur-aan kariimka iyo axaadiista nebiga sala allahu caleyhi wasalam xarumaha dhaqan celinta alabraar waxaa ka howlgala doctor aadan sunni waxa uuna ku taqusay daweynta xanuunada maskaxda xarumaha waxay isticmaalayaan kumbyuutar daawadharaad iyo kitaabka iyo sunnaha xarumaha alabraar waxay hoos tagaan baytulshif oo ku taala boosteejyada baabuurta gubta xarunta koowaad ee alabraar waxay ku taallaa ceelasha biyaha wadada jabadgeelle inta udhexaysa haanta koowaad iyo haanta labaad xarunta labaad isla ceelasha wadada markaska inta udhexaysa qurca dhimbil iyo ibnu qusayma wixii faahfaahin intaas dheer wac eber lixal sideed soddon iyo shan labaatan iyo shan soddon iyo saddex eber lixal sagaal soddon toddobaatan kow iyo toban eber lix sagaal shan afartan iyo laba afartan soddon iyo lix ama eber lixal toddobo eber eber eber lix lixdan iyo kow kuwa aad iin ku sheegtaan ama aad ka quusaan waxaa loo idmaayo gurba lala abbaaraa xarumaha dhaqan celinta ee alabraar
xog sahal sms adeega xog sahal ku hel si fudud wararka ciyaaraha iyo sheekooyinka idaacadda simba oo sidaan ku helaa ma rikoorkii cuslaa iyo reediyow ka helbaa adeegga xog sahal s m s ayay simba kuu soo kordhisayoo kuu sahlaya in aad hesho oo aad la socoto saacad walba wararka ciyaaraha iyo sheekooyinka idaacadda simba waaw gartay adoon xakaarin xaqiiqda hel ahaa oo sidaan isku diiwaangeliyaa ii dhiib taleefankaaga waxaad isku diiwaangelin kartaa garaac un xidig toddobo sagaal sagaal xidig soddon lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan siddeetan iyo sagaal xidig lacagta hal dollar afar gees sendi waxa uu ku leeyahay geli faahfaahin dooro hal sendi kadib waxaad gelisaa afarta god ee nambar sireedka e v c-gaaga
wey waxaa ii soo dhacday farriin ah rediyo simba s m s alert oo ka dhigan waad isdiiwaangelisay fiiro gaara haddii aysan kuu soo dhicin wax fariina waxa ay ka dhigan tahay inaadan isdiiwaan gelin lacagtaadina ay kugu jirto oo maanta wixii ka dambeeya ma waxaan helayaa wararka sheekooyinka iyo ciyaaraha ka baxa rediyo simba haa waa adoon mashquulin adduunka abdheedka ahaa xog sahal s m s adeeg lagu amba
Thank you.
dhegeystayaal qaybii dhexe barnaamijkan soo soo gaarnay markana magaalada jowhar wararka ma- waa gobolka shabeellaha dhexe aan dhehe deegaan lagu magacaabo ceeldheer oo hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe wararka aanu ka helin waxa ay sheegayaan in xalay markaasi koox hubeysan inay weerar ay ku qaaday goob ay ku sugnaayeen dad rayida waxaa la sheegay in rasaas ay ku fureen islamarkaana saddex qof ay dhimatay labo kalena ay dhaawacantay xaaladda ayaa kadib isbadeshay waxaana loo malaynayaa in markaasi eh, dadka loo dila aano qabil sida dadka deegaanka ay noo sheegeen haddaba qof ka mid ah dadkii goobjoog u ahaa dhacdan xalay ka dhacday eh, deegaankaasi ceeldheer ayaa waxaa markaasi eh, wareystay wariyeen maxamed cabdi xasan iile isagoo markaa wax ka weydiiyey bal sida xaalka oo ay noqotay goobta dilka uu ka dhacay kadib iyo eh, maamulka deg- deegaankaasi ka jira waxa ay arrintan ka yidhaahdeen iyo eh, khasaaraha guud intaba macnaha dad oo meel jooga shan qofood camal meel jooga tuulo jooga haa niman ee macnaha dad oo meel jooga shan qofood camal meel jooga tuulo jooga haa niman ee gaatiin camal ugu yimideen walal
tuulada gaatinta ka dhacday waa xaggee waa ceeldheere maxaa ka dhacay
ee shan af saddex dhimasho ah iyo laba dhaawac wey waa gartay maxay ahaayeen marka ee, dadka dhaawac iyo dhimashadu ay soo gaartay waxay ahaayeen laba waa dhaawac sidaana dhimasho waahay sida macnaha dad oo macnaha tuulada joogay ahay macnaha oo tuulada dhexdeeda joogan og waa gartay dadka weerarka qaaday maxay ahaayeen ayagana ujeedkooda haye marka ma dagaal baa dhacay mise ee, raggan ayagoo meel fadhiya ee, weerar lagu qaaday dagaal ma jiro dagaal ma jiro dadka macnaha meela way iska joogeen meela iska joogeen iyadoo la sadaa korka laga soo istaagaba haye marka intaasaa dhacda walaal halahaas ayaan haynaa waa gartay hadda marka ee, waa sidee ee, xaaladda goobtay wax ka dhaceen markii dadkaas la dilay kadib maxaa dhacay shirku waa degaya meesha iskuulada xiisa horena ma jirin xiisa dambana ma jirin kuwii waa iska xarareen hadday maxaan ku yidhahdaa muraadkeedii oo ilaahayeen ay gaareen ee, macnaha ee, dad oo meesha deegaan oo tuulada isla degan oo macnaha ee, laba maleesho beereed meesha isla deganeen mogta haye hal maraa meesha deganin camal waa gartay dadkan ee, dilka geystay iyagu ma meel ka baxsan ee, tuulada dilku ka dhacay bay ka yimaadeen Ah, meel kaley ka socdeen meel kaley ka socdeen walaal waa gartay marka ee, wax maamula oo meesha ka jira marka ma jira maya maamulkoodu waa kor waa ka jira laakiin meesha hadda ma joogo haye marka koley waa meel maada waa joogaan laakiin meesha kuma sugnayn wax hadda maxaan ku yidhahdaa oo yimidna hadda oo maleeshiga meesha hadda maxaan ku yidhahdaa maamul oo hadda meesha oo soo gaara liima sheegin waayahay ee, ma lagu wargeliyey marka ee, mas-uuliyiinta maamulka halka ku magacaaban ee, dhacdada halkaa ka dhacday ma macnaha eh, meesha macnaha khasaara hadday dhacday waxba soo ma gaarin hadii macnaha oo maamul ah, macnaha horta dowladda meesha mid ma joogto meesha waxaa jooga shabaab ayaa jooga meesha macnaha dowladan adiga howlkan sala jiriya waxna xaala soo ma dhicin waxa oo hadda soo dhici doona saddexdii ala waa laakin waa hadda weli mintaqad munaadana hadda kasoo baxda ma jirto walaal waayahay marka xaaladdu hadda waa sidee ee, ma meelo kale oo dagaalku ku furay baa jira waa laga cabtaa wadanku waa kudhaad weya waa kudhaad weya lasla joogaa wadanka macnaha laasusoomaaha dhaaxaad ismaagteen murankiina baxaya oo magaaladan dhexdeediiyo meeshii lagu sheego magaceedu ka yeero weligaa ka maqnaane maqashay extra bride omo ma taqaan waxtarkeeda maasha allah tayadeed mugga iyo dhaqisteeda midabada hilaaciyo dharkaa u markhaatiya maqaarkii qoyi waaye ee macluusha la duumay mafaxkii ka go'e ee dhuunta mari waaye dhadhanka macaan iyo fiintooga muhiimka heer maabaamar iyo laba iyo mararka sii badan garaafow loogu miisaadha marka aad liqaysana waa sidii malabkoo jirkaagu ku maacda ish araafintow oomada extra pride waa oomo tayadeedu sarraysa islamarkaana ah boqol garaam waxaana u heliya hal kilogaram oo loogu talagalay khasaaradaha waana oomo ku wanaagsan dhaqista dharka dhulka iyo weliba maacunta waana oomo aan gacmaha waxba yeelaynin sidoo kale al iqwa general trading company waxaad ka helaysaa fintowga herman la yidhaahdo oo ah fitamiin mid uu ku idil yahay waxaad ka helaysaa tuunada loo bogay ee pure tuna oo ah mid isaguna borotiinkiisa iyo nafaqadiisu isku dheelitiran tahay shirkada ganacsiga al iqwa waxaad ka helaysaa nacnaca loo bogay ee deemah milki dhammaan agabkan iyo agamo kale oo kasii fara badanba waxaad ka helaysaa aliqwa general trading company oo ku yaala bakaaraha agagaarka isgoyska timirta xarunta labaadna waxay ku taallaa suqbacaad waqda ceeldheer ama wixii farintaas dheer eber lix hal shan konton iyo afar lixdan iyo laba afar iyo toban ama eber lix hal lix lixdan iyo toddoba afartan iyo afar lixdan iyo lix
ee qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan soo gaarnay markana magaalada baydhabo wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka koonfur galbeed xasan xuseen ceelaay ayaa markaasi waxa uu sheegay in dhowaan ay isku furi doonaan waddooyinka ee al-shabaab u go-oonsan ee ku yaala ee deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolada baay bakool iyo shabeelladaas uu maamulkaasi ka taliyo waxa uu sheegay in qorshii ugu dambeeyay ay wadaan ciidanka maamulka koonfur galbeed islamarkaana gargaar bini-aadinimo dadka abaartu ay haysto la gaarsiin doono isagoo sheegay in ah, koonfur galbeed ah, aysan la qabin degmooyinka kale ee gobolada dalka in godoominta al-shabaab ay ku hayse yeeshee iyadu ay iyagu ay si gaar ah iskaga qaadi doonaan godoonkan siduu hadalku dhigay sidee sanad dareertaan deegaanada kale ee soomaaliya jiditeedii furunyi dadsho walan gurmadahay ee- ee wali deerahaye wal alla waliyo baahiyo ah aragteen baabuurkii boosaasaa ku bohoon hamaraa kooyahay een, kii hamaraa ku bohoonna garbahaarayaa seedahay een, kii kale dhinaga jubbooyinka ku bohoon usunu weelifado seedahay balse dadkuun deegaanadan waha ku jeedo baabuurkii baydhabo ku baha wali diidana inay isu seeda weejin oo sagaalun kilomitr injarta een, una sababtaas ma gorda korno een, shabaabka isu micno badan shallaha isu shalduuna isu firqiyaal shalaha taas ma gorda korna su-aalaas shabaabka warsadaan waliyo umla jeedaan inay dadkuun deegaanadun layla dhibaateeyo maalin walbana la baado biyo liin diido ceelate laku qabsado waliyo
wasiirka wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka koonfur galbeed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal ee maamulka koonfur galbeed markan muqdisho degmada wadajir xalay dil ayaa ka dhacay waxaa loo geystay nabadoon caanka ah degmadaasi oo lagu magacaabo muuse ilka weyne kooxihii huweysanaa ayaa goobta isaga baxsay sida wararkaanu ku helnay haddaba maamulka degmada wadajir oo aan la xirin waxa ay sheegeen in shan ruux ay gacanta kusoo dhigeen kadib howlgallo ay ka sameeyeen ee, dilka oo markaa ka dhacay ee, xaafadda suuqa weyn ee, nabadoonkana la dilay salaada maqrib xilli uu kasoo baxay xalay waxa ay sheegeen maamulku in shantaasi ruux iminka ay ku socoto baaritaano iyo su-aal weydiino islamarkaana oo uu sheegay maamulku sidoo kale ay sheegeen inay kusii raajiyeen kooxa kale oo markaa lagu tuumayo dilka nabadoonka waayahay wixii kusoo kordha wararkeena barnaamij dambe ayaad ku maqli doontaan dilkaas guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii saakaysan baqaabtiisa falqaynta ayuu kusoo gabagabeynaya barnaamijkan anigo maxamed xajino ayaa soo jeedin soo jeedinayay waxaan farsameynaya king galof intaan kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga nabaday gaajiyo haraa markay gabaxa noqdaan hadduu sahan go'doomo